Caafimaadka ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee bini'aadamka, waxaana loo baahan yahay inay mar kasta iska ilaaliyaan waxyaabaha caafimaad darrada keeni kara. Agaasimaha Isbitaalka Daryeel ee magaalada Kismaayo, Dr. Ciro, ayaa bulshada ugu baaqay in ay la socdaan xaaladooda caafimaad.
caafimaadku ummadda soomaalidu fahamka ay ka qabto wixii hadda burburkii waktigii dowladda ka dambeeyey waxaad moodaa caafimaadka sidii asalkayda loogu talagalay inuu maarata waxoogaa u ka leexday waana dhibaatada ugu fara badan ee maarata soomaaliya ka jirta haddaan tusaale soo qaadano shan sano ama lix sano ka hor kismaayo rugaha caafimaadka ku yaalla ama caafimaadku aada ayuu u yaraa dadka keli ah waxay fahmi jireen wuxuu ahaa kinin barastimolah iyo xabad faleenba aha iyo kiniinada loo isticmaalo gooryaanada oo hay-ada ay bixiyaan oo firi ah qof kasta oo soomaaliya oo xanuunsada marka koowaad wuxuu ka dha wuxuu ka dhici jiray meel ay hay-ad gacanta ku hayso caafimaadku markaa su-aasha ayada aha ka jawaabisteeda soddonkii sane ee u dambeysay dadku inta badan waxay caafimaadka u fahmeen ama ay duruufta ku qasabtay si aana sax ahayn waxaad arkaysaa bukaan xanuunsanaya oo aadaya farmashiiste farmashiistaha u tagayaan farmashiiste caafimaad khibrad ula ma aha waxaad arkaysaa qof xanuunsanaya oo xanuunkiisa laga yaabo tusaale ahaan inuu dhiikar qabo laakiin laga daweynayo malario lana siinay dawadii gooryaanka oo center m c h ahoo hay-ada gacanta ku hayaan uu tagayo muddo ka hor waxaa jirtay ninka dhakhtarka ee soomaaliga ahaa inta badan inuu hay-ad ku tiirsanaan jiro u shaqeyn jiray marka haddii aad fiiriso conceptiga caafimaadka laga qabo wakti yar ka hor ilaa muddadeeda wadanka dhibaatadu ay kasoo socotay sidaasuu ahaa laakiin waxaad moodaa guud ahaan soomaaliya tobankii sane u dambeysay inuu caafimaadku wax iska bedelay